kumanaan ka mid a taageerayaasha madaxweynaha xilka kasii degaya ee maraykanka donald trump ayaa arbacadii shalay xoog ku galay muddo saacadaana ku sugnaa gudaha xarunta koongareeska maraykanka ee capital hill ee magaalada washington d c taageerayaasha trump ayaa dardaray biro iyo dhagaxaan iyo ciidamo boolis ah oo lagu wareejiyay dhismaha xarunta capital hill xilli xarunta uu ka socday fadhi ayay u dhammaayeen labada aqal ee koongareeska kaas oo ay kaga doodayeen ansixinta codadkii ay ergooyinka gobollada ee electoral collegku bishii hore ku doortay joe biden muuqaalada taageerayaasha iyo booliska oo ka hortaagan dhismaha ayaa qabsaday telefishinada maraykanka iyo weliba kuwa caalamka qaar ka mid ah madaxda dunida ayaa cambaareeyey ququlatooyinkaasi falastiin axmed iimaan ayaa inoo soo koobaysa warbixin uu ka qoray xafiiska warqabadka ee v o a hogaamiyayaasha caalamka ayaa muujiyey sida ay uga naxeen dhacdadii lama filaanka ahayd ee ka dhacday aqalka capital hill oo ay qasoodayaal taageersan trump ay gudaha u galeen shalay oo arbaca ahayd ra-iisul wasaaraha britain boris johnson ayaa bartiisa twitter ka soo dhigay fariin uu ku yidhi waxay ahayd muuqaal weji gabax leh wixii ka dhacay aqalka koongareeska maraykanka maraykanku waxa uu taagan yahay dimuquraadiyad dunida oo dhan haddana waa muhim in ay ka dhacdo awood wareejin nabad iyo kala dambeyn leh saraakiil ka tirsan midooda yurub ayaa iyana muujiyey taageeradooda biden arbacadii shalay markaasi oo xagjirinta trump taageersane ay qasbeen in capital hiilka la geliyo bandow aanan la dhaqaaqi karin ursula vanderleyen madaxweynaha midooda yurub ayaa bartiisa twitter-ka ku yiri waxaan aaminsanahay adkaysiga hay-adaha dawliga ah ee maraykanka iyo dimuquraadiyadda xukunkoo si nabad ah la isugu wareejiyo waa arrin lama dhaafaan ah joe biden ayaa ku guulaystay doorashadii dhaweyd wasaaradda arrimaha dibadda ee turkiga ayaa iyana qoraal ay sii daysay arbacadii waxay muwaadiniinteeda ay uga digtay ku sugan maraykanka inay ka fogaadaan meelaha isku soo baxyada ay ka jiraan iyo iska horimaadyada qoraalkaasi ayaa waxaa kaloo ay ku yidhaahdeen waxaanu ugu baaqaynaa dhinacyada dhammaan maraykanka dulqaad iyo isfaham guud waxaanu aaminsannahay in maraykanku si bisayle uga gudbi doono xasaradan siyaasadeed ee gudahooda ka taagan wasiirka arrimaha dibadda ee faransiiska jaa-ib lubed khiah ayaa waxa uu ku tilmaamay wixii shalay dhacay inay ahayd rabshado ka dhana dimuquraadiyadda waxaa sidoo kale dhaleeceeyay rabshadahaasi urur ay ku midaysan yihiin gobolada dalkan maraykanka aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsan tahay falastiin axmed iimaan